madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland elyaas cusmaan lugatoor ayaa xariga ka jaray xarunta caafimaadka ee nucleus bathology laboratories oo laga hirgeliyey magaalada garowe ee caasimada puntland xaruntan caafimaad ayaa qaabilsan baaritaanka kansarka burooyinka iyo dheecaanada waxaana madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi uu bogaadiyey hirgelinta xaruntan oo ah mid gaar loo leeyahay waxa uu muujiyey muhiimadda ay leedahay in la helo shaybaar lagu baaro xanuunada kansarka burooyinka iyo wixii lamid a runtii waa ku faraxsannahay xaruntan muhiimka ah ee xilli muhiima timi runtii kansarku mushkulaadka ugu badan ama xanuunada ugu badan ee soddonkii sane u dambeeyey soomaalidu ay aada ula nooshahay una baahan mar haddii dhakhaatiirtoo dhan fadhido takhasuskaasina yimi bal daweynta iyo baadhistii mar haddii la helay bal in la ogaado mushkuladdu meesha ay ka timi laftigeeda waa mushkulad aada inoogu badatay oo aada u badan soomaalida xilliyadii sagaashanaadka bilowgeedii ay soomaalidu xilligaas dubay u furayd dhakhtar ay aada isugu daweyn jireen oo eraaniga la ohan jiray baa nin aada dadka u geyn jiray oo cabdi buutaan la ohan jiray wuxuu maalintii dambe dhakhtar wuxuu war soomaalida maxaa ku soo kordhay dadka yimaada boqolkiiba toddobaatan waxay noqdeen in kansar laga helo dee haddana dhakhtaradu iyagaa haya aqoontaas iyo bukaanada ay la nool yihiin haddana tamardarida dhaqaale dadkeenna iyo haddiiba xitaa dhaqaale la haysto shuruucdii iyo fiisayaashii iyo waxyaabihii lagu tegayey meelaha laysku daweeyo runtii mujtamaceenna dhib bay ku ahayd laakiin mujtamaceenno isku nool ah mar walba dadaal laga wada qayb qaato ciddii haddaan ku filayn wuxuun baa laga qabanaya lakiin waa ilaahay xamdigii haddii doctor maxamed axmed caydiid oo takhasuskaa soo bartay maanta xaruntan laynoo furay xaruntan waxay anfici doontaa puntland oo dhan iyo soomaali intaba dhanka kalena lugatoor madaxweyne ku-xigeenka puntland ayaa bulshada reer puntland iyo guud ahaan dadka soomaaliyeed ugu baaqay in ay iimaansadaan dhakhaatiirta dalka joogta ee xilligan daweynta iyo baaritaanada ku sameynaya xanuunada uu kansarku ka mid yahay wasiirka duulistan aha shantii sano hore dadka ugu badan ee falaytka raaca weliba muqdisho iyo meelaha kale waxay u badnaayeen dad caafimaad aadaya marka insha allah dadka laftigeeda waxaa la rabaa inay iimaansadaan caafimaadka ay haystaan iyo dhakhtarada ay haystaan iyo xarumahoodo laysku daweeyo ciddii markaa iyagu ku taliyaan in bal meel kale loo qaado insha allahu tacaala la qaado laakiin bal maanta wax fiican baynu haysanaa de waa meeshuna waa caasimadda iyo caasimaddu iyaday muhiim tahay in wax kasta laga helo oo maaragtay maaragtay ay daboosho dalka inteedii kale baaritaanada iyo daweynta xanuunada kansarku uu ka mid yahay ayaa inta badan loo aadaa dalka dibaddiisa xaruntan ayaana muhiimad gaar ah u lahaan doonta bulshada soomaaliyeed gaar ahaan shacabka ku nool deegaanada puntland si wax looga qabto keysaska kansarka iyo xaaladaha la xiriira